bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka subax qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah gudoomiyaha midooda afrika oo war ka soo saaray xiisadaha u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya oo ku aadan arrinta badda banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiskii somalilan iyo sidoo kale etoobiya oo xalay ka qabsoomay magaalada muqdisho iyo fanaaniin caan ah oo xalay goobjoog ahaa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo garoonka kubadda cagta stadium muqdisho ka mamnuucay in gudaha ay u galaan ciidamo hogeysan intay socdaan ciyaaraha dowlad goboleedada dalka qaar ka mid a xisbiyihii siyaasadeed ee dalka oo ka soo horjeestay ama ka hor yimid heshiiskii somalilan iyo etoobiya ay wadagaleen akhbaaraadka caalamka warkeena subax aad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi karaali noqdo waxaa ka mid noqon doona israa'iiliyiinta oo wili weerar wada
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan u wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha janawari dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroobay isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowdo gudoomiyaha midooda waxa uu war ka soo saaray arrinta ku aadan badda ee etoobiya iyo somalilan heshiiska ay ku wada gaareen waryahayaga xasan laki salaada ayaa warkan dhammaystiraya gudoomiyaha midooda afrika muuse faki mahab waxa uu si dhow ula socdaa ayaa lagu yiri in nuqul la soo saaray xiisadda ka dhalatay heshiiskii ay kala siixdeen ethoobiya iyo gobolka soomaaliyeed ee somalilan ayaa lagu yiri war qoraal ah uu ka soo baxay midooda afrika isaga oo sii wata hadalka ayuu yidhi guddoomiyaha waxa uu ku baaqayaa in la muujiyo deganaansho iyo istixgelin ka timaada labada dhinac si loo yareeyo xiisadaha ka dhex taagan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda ethoobiya sidoo kale guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki ayaa ku baaqay in laga fogaada wax kasta oo keeni kara inuu xumaado xiriirka derisnimo ee ka dhexeeya labada dal ee dhinaca bariga afrika waxa uu intaasi ku daray in la ixtiraamo madax banaanida midnimada iyo sharafdhuleedka ee guud ahaan wadamada xubnaha ka midooda afrika oo ay ku jiraan dowladda federaalk soomaaliya iyo ethoobiya guddoomiyaha midooda afrika ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo hogaansamo shuruucda iyo xeerarka la xiriira dhowrista derisnimada si sare loogu qaado dhiirigelinta nabadda ammaanka iyo xasiloonida gobolka geeska afrika midooda afrika ayaa laba dal oo soomaaliya iyo ethoobiya ugu baaqay in si shuruud la-aan ay u bilaabaan wadahadalada markaasi ku aadan in si shuruud la-aan ah ay u xaliyaan kala duwanaanshaha labada dal iyo dhanka wanaagga iyadoo loo eegayo dibna ay u soo celiyaan iskaashigooda si looga wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka ugu dambeyntiina guddoomiyaha guddiga midooda afrika ayaa sheegay in ay ka go-an tahay sidii xal waaro loogu heli lahaa xiisadahan soo cusboonaaday mahadsanid xasan laki banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiska somalilan iyo ethoobiya ayaa waxa ay xalay mar kale ka qabsoomeen magaalada muqdisho fanaaniin caan ah ayaana banaanbaxyadaasi iyaguna goobjoog ka ahaa ee kooxda qaranka onkod ee asluubta soomaaliyeed banaanbaxyadan ayaa waxay ahaayeen kuwo xoogan guud ahaanba oo caasimadda xale ruxay barnaamijka guul ama geeri ayaa xalay lagu qabtay isgooska taleex ee magaalada muqdisho waxaana barnaamijkan ka qayb galay boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo fanaaniin soomaaliyeed oo ka mid yihiin farxiyo kabayare big moha iyo fanaaniinta kooxda onkod ee qaranka soomaaliyeed isu soo baxan ayaa lagu muujinayay sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay kaga xun yihiin heshiiskii adis abawa ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biix iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed heese ka turjumaya midnimada soomaaliya iyo kiiska badda ayay fanaaniintu ka qaadeen goobta isu soo baxa dhammaan wejiyada shucuubtii ka qayb gashay banaanbaxa ayaana waxaa ka muuqday dhiiranaan iyo kadhiidhinta damaca etoobiya ee ku aadan badda soomaaliya banaanbaxa oo dhacay wakhti dambe ee xalay ayaa dadka qaarkood waxa ay ka kala yimaadeen degmooyin kala duwan ee gobolka banaadir ku yaala iyagoo qaarkood soo jaray masaafo fog si ay kaga qayb galaan isu soo baxaan ay fanaaniinta qaybta ka ahaayeen qaar ka mid a dadkii ka qayb galay banaanbaxa ayaa cabiray dareenkooda iyagoo si cad u sheegay in damaca etoobiya ee arrinta ku aadan badda aysan ahayn wax laga gorgortami karo dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedna arrintaas ay ka dagaalamayaan waa kuwan qaar ka mid a shacabkii banaanbaxa ka qayb galay oo arrimahaasi ka hadlay saylaxina difaacdaan diyaar ma tihiin hubka anaa ugu horreeya qorag ugu horreeya waa ballan waa qaadaya hadday etoobiya la soo hawaysato shan kunoo sane etoobiya jirtay mana na hawaysan boqortooyo xabashiyaha na hawaysan waysay mid tigraaha na hawaysan waysay ra'yisul wasaare oromaahu no nama soo hawaysan kariyo ogaada dadka soomaaliyeed waxa looga baahan yahay midnimo midnimo wax kale aan xagga dhigno dekedahayna yaan la qaadan taa ka dhula hal mid baanu sheegin anaga muuse bixiina ma naqaano waddanka hal madaxweyne oo leeyahay madaxweyne waxaa waaye dal xoreeye mabaateen etoobiya waar etoobiya muuse bixiya muuse bixiya horta maxay ka noo qof soomaali waaye laakiin hal mid soomaaliya waa gobol kamid a soomaaliya maanta waxaan diyaar u nahay meel walboon joogno saqiir iyo kabiir inaan ku dagaalanno ciddii tallaabo u timaadda waddankeenna soo aadda isku daydana inay soo duusho waxaan rabaa oo kale inaan idhaahdo abiy iyo ninka la yidhaahdo iyo biixi waa riyoodeen riyay ahayd waxay sameeyeen waxba ma qori karaan war soomaaliya u riyoon kara yaa banaanbaxyada looga soo horjeedo damaca ethoobiya ee arrinta badda ayaa isa soo tarayay iyadoona saacadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho oo keliya ay ka dhaceen laba banaanbax oo waaweyn oo qaarkood ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya banaanbaxyadan ayaa sidoo kale waxaa la qorsheynayaa inay noqdaan kuwo kala duwan oo sii socda kuwaas oo loogu dhidhinayo damaca ethoobiya ee arrinta badda soomaaliya cabdisalaan jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa garoonka stadium muqdisho waxa ay ka mamnuuceen in gudaha ay u galaan ciidamo huweysan inta ay socdaan tartamada kala duwan ee dalka gaar ahaan tartanka maamul goboleedada iyo gobolka banaadir dhanka kale maanta waxaa jirta ciyaar aad u adag oo dhexmari doonta xulalka banaadir iyo sidoo kale hirshabeelle oo ka mid ah maamul goboleedada tartankani ka qaybgeliya xasan laki salaad xasan ayaa mar kale dhammaystiray wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay markaasi nuqul ka mid ah sida loola tacaali doono xaaladda gudaha garoonka stadium muqdisho oo ay ka socdaan ciyaaraha aadka u xiisaha badan ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir wasiirka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre oo ku saxiixinaa qoraalkan soo baxay ayaa lagu sheegay in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay soo saartay nuqul ka mid a sidii loo hagi lahaa ama uu noqon doono qorshaha hagitaanka dhammaan dhinacyada amniga ee xukuumadda gaar ahaan ciidanka wasaaradda ayaa waxay sheegtay inta ay ciyaaraha socdaan in ay soo saartay arrimo badan taasi oo ay qiimeyn wasaaraddu ay ku haysay waxaana taa ay ka mid tahay badqabka ciyaaryahanada mas-uuliyiinta dowladda iyo taageerayaasha garoonka jooga qodobada la soo saaray waxaa ka mida kow waxaa gudaha garoonka stadium muqdisho laga mamnuucay ilaalada hubka wadata ee faraha badan oo abuuray ayaa la yiray caqabado xagga amniga ah waxa ay wasaaraddu diyaarisay ciidamo ammaan oo ku filan ilaalinta mas-uuliyiinta iyo sidoo kale garoonka kuwa imanaya intaba ciidanka iyo hubka waxaa lagu reebi doonaa goobo la cayimay oo ku yaala ayaa la yiri afaafka hore ee garoonka waxaa ammaanka garoonka iyo nawaaxiga mas-uulka ah hay-adaha amniga ee gobolka banaadir sidoo kale wasaaraddu waxay fududaysay taageerayaasha tigidhada garoonka lagu galayo in ay ka heli karaan dhammaan degmooyinka ku yaala gobolka banaadir ugu dambeyn waxay bogaadisay hay-adaha ammaanka ee shaqada adag ka haya iyo shacbiga jecel isboortiga galabta ciyaar aada u culus ayaa waxaa isaga hor iman doonaa gobolka banaadir iyo sidoo kale hirshabelle kuwaasi oo labaduba ka mid ah tartamayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir xiisada iyo xamaasadooda gaarka ayay ciyaarahaasi wataan gobolka banaadir ayaa waxay hore ay usoo suldaareen koonfur galbeed halka hirshabelle hal dhibic ee ka qalqaalsatay galmudug kadib markii ciyaarta looga naxsaday hal gool oo hirshabelle hal iyo eber aakhritaankii ay heshay halka gooltaasi oo ahayd barbaro hal iyo hal galmudug iyo sidoo kale hirshabelle halka gobolka banaadir ay ka qaateen saddexdii dhibcood koonfur galbeed
mahadsanid xasan laki dowladda mareykanka ayaa waxay si cad u sheegtay inay taageerayso midnimada iyo qarannimada iyo dhulbanaanida soomaaliya iyo xuduudda kun sagaal boqol iyo lixdankii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka matthew miller ayaa warbaahinta la hadlay waxauna sheegay in mareykanka iyo dowladda soomaaliya midnimadeeda si weyn u taageerayaan
dowladda mareykanka ayaa si adag kaga hortimid qorshaha itoobiya ku damceysa badda soomaaliya ee ku aadan in labaatan kilomitir oo ka mid a badda soomaaliya la siiyo itoobiya kadib heshiis ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed afhayeen u hadlay dowladda mareykanka oo la yidhaahdo matthew miller ayaa ku tilmaamay heshiiskan la sheegay in itoobiya la gaartay addis ababa uu yahay mid wax u dhimaya degenaanshaha geeska afrika wuxuuna sheegay in ka dowlad ahaan ay aqoonsan yihiin gobonnimada iyo madax banaanida dhuleed ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan xuduudihii kun sagaal boqol iyo lixdankii wuxuuna sheegay in dowladda mareykanka ay tixgelineyso gobonnimada iyo madax banaanida dhuleed ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan xuduudihii kun sagaal boqol iyo lixdankii waa kan afhayeenka mareykanka matthew miller oo arrimahaasi ka hadlaya in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa. We urge all stakeholders to engage in diplomatic dialogue, and the United States recognizes the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia within its 1960 borders.
We see concerned by them, concerned by the, the deal between the Ethiopians and, and the Somaliland.
And, and conflict. Sean, go ahead and we'll wrap there.
Uh, actually, to change topics to Africa. Uh, a couple of things. The um, uh, there was an agreement between Ethiopia and Somaliland, um, which uh, about port access. Ethiopia, of course, being landlocked. Uh, does the U.S. have any comment on that? And particularly, this, the the leaders, the de facto leaders in Somaliland, say that this will constitute formal recognition, which of course no country has given. Does the U.S. have have something to say either about the deal itself or about the entire idea of recognizing Somaliland?
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We join other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa. We urge all stakeholders to engage in diplomatic dialogue, and the United States recognizes the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia within its 1960 borders.
We see concerned by them, concerned by the, the deal between the Ethiopians and, and the Somaliland.
And, and the resulting spike in tension.
um, do you think that the deal should be rescinded? Is that something that you don't?
Uh, we think st- all the stakeholders should engage in diplomatic dialogue to resolve the issue.
okay. Uh, can I get to one other part of Africa? Uh, hadalka afhayeenka mareykanka matthew miller ayaa imaanaya kadib markii dowlado qaar ay kasoo horjeesteen damaca itoobiya ay ku aadan badda soomaaliya oo labaatan kilomitir oo ka mid a la siiyo dowlado kala duwan oo caalamka ayaa arrintaani kasoo horjeestay halka qaarkood kale weli laga sugayo jawaabo kala duwan inay ka bixiyaan arrinta ku aadan damaca badda ee itoobiya cabdisalaan joloshaakir warbaahinta dalsan muqdisho
warkii subax haasaaka kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddu warkeyga seega baraheena bulshada ayay ka heli karaan warkaan warkiisa xigintaa ku kulmi doona ammaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel